cabsi fara badan ayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka dunida u weyn ee w ho ay ka qabaan tiro fara badan oo caruur oo gobolada waqooyiga bari dalka kenya ku dhaqan ay cudurka dabeesha had iyo jeer soo ridato tiro kale ayaa dowladdu waxay aaminsan tahay inaan xogtooda lahaynin cudurka dabeeshana siyaalo kala duwan oo ugu soo rito deegaanada kala duwan ee intooda badana dhulka howdka iyadoo inta badan dadka ku dhaqan gobolkana dhanka aaminaada qaadashada tallaalka cabsi fara badan ay ka qabaan
ani magaceyga waxaa la yihahdaa nimco waxaan u xil saaran yahay qaybta wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka waxaan iskugu keenay odayaasha culummada jiifafta iyo maaragtay dadka magaalada maaragtay mas-uuliinta ah waxaan iskugu yeernay inaan u sheegno in maaragtay talaalka bolioda uu ka bilaaban doono countigeenan wajeer countiganna keliya ma aho wadanka qeybo kamid ah ayuu talaalkan ka bilaaban doonaa toban county oo wadankan gudihiisa ayaa maaragtay talaalkaas uu ka bilaaban doonaa wajeer garis iyo mandheera waan ku jirnaa tallaalka cudurka dabeesha ayaa wasaaraddu waxay garatay in dabayaaqada isbuucani si toosa looga bilaabi doono gobolada waqooyiga bari dalkani kenya iyadoo in ka badan boqolaal kun oo caruur ane ay dooneyso in hal maroo keliya ay ka wada tallaasha cudurkaasi
khaasatan dhanka gares ayaa maaragtay kiisas caruur oo maaragtay cudurka uu naafeeyey laga soo tabin hayaa maadaama marka maaragtay wajeer isu socodka dhankan gaaresa dhaadhaab qaxootiga dhan maaragtay aada gawaarida hor gadaal u socdaan waxaa la arkay marka inay maaragtay magaalada wajeerna ay khatar ku jirto oo cudurkii maaragtay magaaladan oo dad qaba amal markuu imaado ama canug yaroo hooyada ay wadato haddii uu countigeena uu imaado asagoo cudurkii qabo yaan maaragtay khatar aan geli karno taas awadeedii ayaa nagula xisaabay high county high risk counties wadamada khatarta ugu jiraan in cudurkaas uu maaragtay ka dilaaci karo marka wacyigelinta ayaan wadnaa waxaan u sheegaynaa bulshada maaragtay in tallaalku bilaaban doono sabtidaniito waa taariikh toddobo shan beri ayuu socon doonaa culimaudiinka iyo dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa iyo dowladda countiga wajeer ay ku casuuntay kulan wacyigelina ay ugu talagashay in shacabka ay uga dhaadhicisa in qaadashada tallaalka cudurka dabeesha uu yahay mid badbaadin kara dhallaanka waxaana ka mid ahaa culummadaasi culimmada ugu waaweyn gobolka waxau shaacabdi iimaan ka mid ah culummada wajeer tallaalka waxaa un waxyaana ilaahay ma dejinin cudur ilaa wuxuu dejiyey daawa in allaha lam yadlac daan ilaa wadaca lahu dawaa fadaawo yaa cibaadallaah isdaaweeye ayuu xadiidka yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka diinta waxba dhib ma leh wixii daawo ah in laisdaaweeyo diintu waxba kama qabto ee caqliga saliimkaina waxba kama qabo insha allahu tacaala qumidda soomaalida waxaan kula talinaynaa caafimaadkaba haddii la daryeelo dadka wuuba tarmayaaba
maxamed faarax shire v o a garisa